إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolada banaadir shabeellada hoose iyo baayi ehelada wiil dhowaan lagu dilay magaalada beledweyne ayaa dalbaday inay cadaalad helaan diyaarado laga leeyahay qatar iyo ethoobiya ayaa ku sigtay inay iskula dhacaan hawada soomaaliya walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa raashin iyo agabyo kala duwan u qaybisay boqolaal qoys oo ku nool degmada saakow guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo gurmad ah ka qabtay deegaano iyo tuulooyin hoos yimaada degmada salagle ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka askar ka soo goosatay dowladda federaalka ayaa isku dhiibay walaayada islaamiga ah ee hiiraan xaalado nolol xumo ah ayaa la soo daristay qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolada banaadir shabeellada hoose iyo baayi haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray askar ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku sugnaa aagga sarkuusta waxaana qaraxaas ka soo gaaray waxyeelo ugu yaraan hal askari oo ka mid a ciidamadii qaraxa lagu weeraray ayaana ku dhaawacmay isla magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka banaadir waxa ay qarax la beegsadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin xaafadda gubadley ee degmada kaaraan faahfaahin dheer iyo weli kama aanaan helin khasaaraha qaraxaas ka soo gaaray askarta dowladda federaalka ee lala beegsaday dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaalla ku qaadeen fariisamayaal ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin qaybo ka mida gobolkaas ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimo ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda iyo ciidamada dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin degmada janaale isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala weerar saf ballaarana ku qaadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan galweyn buurocolow iyo garoonka degmada baraawe ciidamada uganda ee ku sugan fariisimahaas ayaa mar qura la kulmay dagaal culus oo kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana la maqlayay rasaasta oo ku hoobanaysa difaacyada ciidamada shisheeye weli faahfaahin dheer iyo kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la eg yahay dhanka gobolka bayna xal ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugan yihiin degmada diinsoor ee gobolka bay ehelada wiil dhowaan lagu dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa dalbaday inay cadaalad helaan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder ehelada wiil dhowaan lagu dilay magaalada beledweyne ayaa waxay dalbanayaan in cadaalad looga soo qaado qofkii dilay wiilkooda iyagoo canbaareen u jeediyey dowladda federaalka siday sheegeen qoyskani wiilkan ayaa dhowaan lagu dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ninkii dilay wiilkoodana waxa uu ku xidhan yahay saldhigga magaalada beledweyne iyagoo sheegay in mar walba ay tagaan saldhigga la mermerinayo aabbaha dhalay wiilka la dilay ayaa waxauu warbaahinta ka hor sheegay in loo dilo ninkii dilay wiilkooda waxa uuna tilmaamaya inay isku raacsan yihiin labada qabiil arrinkaasi
ninka aniga wiilkayga dilay wuxuu ku xidhan yahay saldhigga asagoo xidhan ayaa waxaa noolagu madaadaaliyaa maxkamadaas soo socoto maxkamadaas soo socoto ilaa saddex bilood ilaa afar bilood aan sii maraynaa wax soo socdana ma aragno aniga waxaan unaa adduulaahi kuu diidin ninkii wiilka dharay baan ahay waxaan jeclahay adduulaahi kuu diidin ninka wiilkayga iga dilay ina lay dilo ayaan jeclahay labadii qabiil way fadhiisatay way ka wadaadashay waa isku raacnay afar makan oo dhan baa isku raacay disha daarabtan ayaa amar noolagu siiyey sidoo kale nabadoonka ninkii la dilay ayaa isagana waxuu tilmaamayaa in muddo saddex bil laga jooga kiiskani in laga qisaasa ninkii dilay wiilkoodana ay ku heshiiyeen wiilkaa la dilay adeerkiisaan ahay nabadoonkiisan waan ahay haddiina odayaalkii oo wiilkan wax dilay haddaan wada kulannay waa ku heshiinay afarta oday oo makanaa ku heshiisay in la dilo marka saddex bilood waxaa nalagu haystaa maxkamadaa imaanayso maxkamadaa imaanayso maxkamad soo socsan uma jeedno dhammaan ehelada wiilka la dilay ayaa waxay baaq u direen madaxda dowladda federaalka iyagoo dalbanaya cadaaladda wiilkooda dadka ku hoos nool dowladda federaalka ayaa maalmihii dambe ka sheeganayay cadaalad daro baxsan iyagoo kiis walba ku qarinaya lacaga laaluusha iyo qaraabiisi
diyaarado laga leeyahay qatar iyo ethoobiya ayaa ku sugtay inay iskula dhacaan hawada soomaaliya waxaa ka waramaya cabdifataax faarax
tan iyo bixintii badda soomaaliya ee xabashida lagu siiyey qeyb ka mida badda soomaaliya waxa ay dowladda federaalka iyo maamulka somalilan ee xabashida u sixiixay badda soomaaliya ayaa waxay labadoodu bilaabeen kiis cusub oo bulshada looga jeedinayo xeebaha ay siiyeen shisheeyaha maamuladan ayaa bilaabay muran dhexdooda iyagoona ay ka dhex bilaabantay murano dhanka hawada iyo dilal qorshaysan oo aan si cad loo ogeyn cidda geysatay iyadoo ay dadka qaar sheegayaan in arrinkani uu yahay ciyaar cusub oo lala ciyaarayo shacabka soomaaliyeed ee kasoo horjeestay in la bixiyo qeyb ka mida biyahooda iyo dhulkooda iyadoo ay socdaan muranada ka dhex eloosan dowladda federaalka iyo maamulka la baxay somalilan ayaa waxaa shalay dhacay in diyaarado ay ku sigtaan in shil ku galaan hawada soomaaliya diyaarado laga leeyahay wadamada qatar iyo etoobiya ayaa ku sigtay inay isku dhacaan sababo ku aadan amaro iska soo horjeeda oo ay bixiyeen howlwadeenada maamulada hawada ee somalilan iyo villa soomaaliya muranka dhanka hawada ee u dhexeeya maamulada hargeysa iyo muqdisho ayaa daba socday xiisadihii ka dhashay heshiiskii dhex maray maamulka somalilan iyo dowladda etoobiya bishii janaayo ee sanadkan taas oo ay kasoo horjeesatay dowladda federaalka oo rabtay in iyadu ay gasho heshiiskaasi ka gadaal kacdoonka bulshadana bilowday inay xaaladda dejiso maadaama ay shacabku kaceen xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh ayaa maalin ka hor eedeen kulul u jeedisay maamulka somalilan ee uu hogaamiyo muuse biixi kadib markii ay sheegtay inay carqalad ku hayaan diyaaradaha isticmaala hawada soomaaliya xalay waxay dowladda federaalka ay xirtay mubaarak nuur cali oo ahaa sarkaal ka tirsanaa hay-adda duulista dowladda federaalka kana soo jeeday deegaanada somalilan xili weli ay taagan tahay xiisadaha dhinaca hawada ee u dhexeeya villa soomaaliya iyo maamulka somalilan si kastaba khilaafka labada maamul ayaa aada cirka isugu shareeray iyadoo ay dadka qaar sheegayaan in arrinkani uu yahay mid lagu marin habaabinayo bulshada soomaaliyeed maadaama labada maamul ay galeen heshiisyo lagu bixinayo badda soomaaliya haddana labada maamul ay ku howlan yihiin sidii loo ilowsiin lahaa ama looga mashquulin lahaa bulshada badda la siiyo dowladaha turkiga iyo etoobiya
walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa raashin iyo agabyo kala duwan u qaybisay boqolaal qoys oo ku dhaqan degmada saakow cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya
walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxay deeq isugu jirta raashiin iyo agabyo kala duwan ka qaybisay degmada saakow kaasoo loo qaybiyey dadka ku dhaqan degmada saakow iyo guud ahaan tuulooyinka hoos yimaada degmada dadkan raashiinka la siiyey ayaa tiradooda gaaraysay siddeed boqol oo qoys kuwaasoo la siiyey raashiin iyo agabyo kala duwan sida bariis bur sonkor saliid digir cusbo marakaneeco saabuun iyo agabyo kale ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah waxgaradka ku dhaqan degmada saakow wuxuu ka warramay sida mujaahidiinta ay u garab taagan yihiin walaalahooda mustadcafiinta ah isagoona dhanka kale sheegay in mujaahidiinta gacanna ay kula dagaalamayaan gaalada halka gacanta kalena ugu gargaarayaan masaakiinta maanta oon joogno oo masaakiintii loo kaalmaynayo annagoo hadda ka horna goobjoog u ahayn toddoba boqol oo qoys oo ka horreeyey maanta siddeed boqol oo qoys oo maanta masaakiin ah xarakada khayr allah siiye ay u kaalmaysay ilaahay subxaana wa tacaala ha u kaalmeeyo dadkaasoo ducafa u badnaa iyo masaakiin oo aad ugu baahnaa oo biyaha wakhtigii dhibaatada ka soo baxay welina aan ka kabsannin biyihii dhowaan fataahaddii ayadoo dalagooda weli uusan u soo toosin si macnaha ay uga faa'iidaystaan intii dalagu uga soo baxayo allihii soo waafajiyey oo garansiiyey ayagana walaalahood inay gacanna cadowga kaga celiyaan gacanna ay ugu kaalmeeyaan jazaahum allahu khayr insha allahu tacaala allah ka sawaab siiyo waa kuwan qaar ka mid ah dadkii raashiinka la siiyey oo ka warramaya dareenkooda iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin deeqdan la siiyey dhanka kalena u duceeyey raggii soo gaarsiiyey raashiinkan magacayaga waa xuseen hilowle xuseen degmada saako maanta waxaa ka jira raashan bixin oo aad iyo aad u fiican yaa idin qaybinaya marka raashinkaas oo bixinaya walaayadda islaamiga aniga waxaa la isiiyey xaaf bur ah iyo xaaf bariis ah iyo xaaf sokor ah iyo saddexle saliid ah dadka deegaanka maa ka mid tahay mise tuulooyin hoosta degmada ka imaada tuulo saakowiraan ka imaaday oo degmada saako hoos imaato maasha allah waa fiicana walaa dareenkayga zaa'id waaye maxaad u ducaynaysaa walaalihii soo gaarsiiyey een deeqdan walaalaha waxaan u ducaynayaa gacantooda intii kor allaha ka dhigo oo gaadada allaha jebiyo asalaamu calaykum maam magacaaga magacayda bantumayow aadan Een, maanta walaal islaamiga jubbooyinka waxay idin siisay raashiin fara badan adi marka shakhsiyadaada maxaa kugu soo adoolowsiiyey bariis bur saliid sankor yaa isoo aaday alxamdulilah iyo shan dirwo haye dareenkaada farxadeed ka war marka waa farxadsanaya alxamdulilah ilaahay mahadiisaan ku mahadina ilaahan ku mahadina walaayada gacanteeda kor allaha ka dhigo haye gaalan maxaa leedahay gaalada allaha jibiyo rash rush allaha siiyo allaha baaba'yo asalaamu calaykum walaal magacaaga shariifaa foylowle maanta degmada saako raashiin ayaa la qaybinayaa kaasoo ay qaybinaysa walaal islaamiga jubbooyinka adi maxaa kugu soo adoolowsiiyey bariis keyshe bur saliid sadaalo cusbo digir shandarbo dirgaan muslimiinta nasiibi aa dareenkay ka faraxsana alxamdulilah walaaleena deersameenka do'aye inta ilaayay gaalada ilaahay noo gobol yaanka daa mujaahidiinta kor alla kaweela gacantii alla kor kaweela guul allaha sii asalaamu calaykum walaal magacaaga waalaykum salaam walaal magacayga waa asma walaalkay aniga shakhsiyadayda waxaa igu soo aaday badarkaad arkayso aniga aan aan gacantayda ku haysto maxaa ka mid ah waxaa ka mid a saddexla saliida shan iyo labaatan kiilo bur e toban labiyo toban kiilo bariis e maaragtay shan kiilo sokora alxamdulilah ilaaha nimcana siiyey nimcadaas wanaagsan horumar waxaan ku gaarna walaayadanada islaamka ma horumarkaas iyo ilaahay baana gaarsiiyey alxamdulilah ilaahay baa uga mahadcelinay dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale toddoba boqol oo qoys raashiin iyo agabyo kala duwan loogu qaybiyey degmada saakow walaayada jubbooyinka ayaa sii laba jibaartay sida ay wax uu qaban lahayd dadka masaakiinta ah ee ku saamoobay daadadkii iyo fatahaadihii ka dhashay roobabkii deerta
guddiga maaraynta fatahaada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlo gurmada ka qabtay deegaano iyo tuulooyin hoos yimaada degmada salagle ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka moxamed qaasim ayaa faahfaahinaya
guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaqooyin ka qabtay tuulooyin hoos yimaada degmada salagle ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka shaqadii ugu horeysay ayaa waxaa laga qabtay tuulada lagu magacaabo dhakaaje ee hoos timaada degmada salagle shaqooyinka guddiga oo qabtay waxaa ka mid ah in la hagaajiyey toogag fara badan oo ay saameyn ku reebtay fatahaadihii ku dhuftay qaybo ka mid ah jubbooyinka iyo bacaad fara badan oo saarnaa beero aad u tiro badan oo ku yaalla webiga jiinkiisa goobta shaqada ka socday waxaa goobjoog ahay odayaasha iyo waxgaradka deegaanada shaqada laga qabanayay waxayna u warrameen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kuwaas oo si diiran usoo dhoweeyey shaqada halkaas uu ka qabtay guddiga maaraynta fatahaadaha aad iyo aad baa micnihii rajo fiican u leenahay haddii micnihii guddiga fatahaadaha uu biyaha naga xira uu webiga nagala xira aad bay rajadanada u fiican tahay wax soo saarka annagana wuu fiican yahay oo berihii qudaartii iyo dalagii baa micnihii soo baxay haddii marka biyihii la xira wax badan baa hamiga annaga iyo damac annaga uu aad u sarreeya uu u fiican yahay si fiican baa micnihii yaa annagana yaa haddii ilaahay idna yaan u soo dhoweynaynaa ugu qayb qaadanayna insha allahu tacaala waana ku mahadsan yihiin biyixirka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdulaahi dhuwe xuseen baa laydhahaa waxaan ku noolahay tuulada dhakaajo waxaa ka socda mashruuc xarakada islaamiga mujaahidiin gurmad ay noo soo keentay ayaan maanta ku martiqaadnay waa beeraha gosha oo xareedii roobkii oo tegoga kore ka keeneen iyo kuwii webiga soo jabsadayba ay isugu darmadeen beeraha way halaagmeen wax bacaad fuulay iyo wax webi ka jeexmay bay noqdeen marka insha allahu kuwaas dhibka hadda ugu fara badan lagu soo gurmaday kuwaasaa ka mid waa ku mahadsan yihiin ilahay baa mahadda leh haddana ambaldoosihii iyo biyihii sidii loo xiri lahaa kuwii baaba-ay loo loo soo nooleyn lahaabay noogu imaadeen waa ku mahadsan yihiin insha allahu ilaah iidankii waa suldaan isaaq baa la yidhaahdaa kaaj waxaa ka socdaa xarakaad timid webiga fatahay biyo xir iyo wadooyinka in loo bixiyo waxaa weeye fatahaad meelaha ka dhaceen waa webigii iyo wadooyinkii la marahay baabuurta maraysay iyo webigii lagu noolaa yaa fatahay wadooyinkana way go-een beerihiina way go-een marka xarakadaad soo gurmatay walaayada xarakada u xilsaarneed gurmadka timid waxay keeneen cagaf cagafyay keeneen gurmad badan bay fidiyeen annagana waan ku taageersanna guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa intii la aas-aasay dadka ku nool walaayaadka u qabtay shaqooyin kala duwan asigoo soo samata bixiyey dad aad u badan oo ay go-doomiyeen fatahaadihii iyo daadadkii ku dhuftay qeybo ka mid ah dalka soomaaliya guddiga fatahaadaha ayaa sidoo kale marar badan dadka ay saameeyeen fatahaadihii u qeybiyey deeq raashin ah kuwaas oo u mahad celiyey guddiga fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab askar ka goosatay dowladda federaalka ayaa isku dhiibay walaayada islaamiga ah ee hiiraan faahfaahin ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar
kanaalka wararka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo askar ka soo goostay maamulka hirshabeelle kuwaas oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab askartan oo tiradooda gaarayso saddex askari ayaa waxaa lagu soo tababaray dalalka eritariya iyo masar kuwaas oo maalgelintooda ay leedahay imaaraadka ugu horeyn askarigii koowaad oo lagu magacaabo maxamed idriis aadan ayaa ka warbixiyey sidii ugu biiray askarta dowladda federaalk iyo halka lagu soo tababaray anigoo magacaygu uu yahay maxamed idriis aadan kana soo jeedo gobolka hiiraan degmada beledweyne waxaan ka raacay ciidanka magaalada beledweyne waxaa noola qaaday dalka elitariya waxaa noola qaaday dalka elitariya gaar ahaan gobolka weeco weecaan joognay muddo koob iyo toban bilood meesha tababar ku soo qaadanay waa nagala soo qaaday waxaa nala keenay muqdisho anigana intii macnaha maalinkii elboorka liiga soo dejiyey oo micnaha oon wacay reerkeygii alii sheegay inuu aabbahay dhintay markaasaa micnaha qalbigeyga kasoo go-day iyo kasii horaba intii meesha aan joogo tababarka rafaadkiisa iyo awgiis daraaddeed micnaha aan aan u habeystay ina micnaha nimankaan iskaga taga dalka soomaaliya ku geeya dhahay waa imaaday markii imaadina aniga ra'yi ahaanteyda ayaan ugu baxay askari labaad oo ka mid ah askarta lagu soo tababaray dalka masar oo lagu magacaabo maxamed cabdulaahi yuusuf waxa uuna ka sheekeeyey sidii u raacay dowladda federaalka magacii maxamed cabdulaahi yuusuf dad asxaab ayaan nahay oo meel tuula ka joog jirnay jamaacadigeen meeliraah oo gamboole show tuula hoos tagto ayaa dhaliil iska dhib badan tahay ani yiri meesha aniyow lacag doolar laga xabsaa jirtay ama baxdii camal sidii waa ku baxnay waxaan tagnay xamar xamar xerina halira ayaa nagu qoryaa nala geeyey labaatan beri ayaan joognay waa nala qaaday masar meelira ayaa nala geeyey masar markaan saddex biloodan soo tababaranay waa nala soo laabay kadib xerinaaca noola keenay xerinaaca laba beri laba bilood camalaa joognay sidoo kale askarigii saddexaad oo ka mid ah askarta lagu soo tababaray dalka masar ayaa isaguna lagu magacaaba maxamed xuseen guuleed ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu soo maray inta uu tababarka ku jiray magacayga waa maxamed xuseen guuleed deegaankayga waa haruuba dheer oo hoos tagta jowhar waxaan aan ka tirsanaay ayaan qolabaan abaalmeedta eh hase ahaatee qoladaas odaalimiinta xilliga aan raacayay subax sibdiyaad aan ka baxay haruubadheer waxaan aaday jowhar jowhar waxaan ka baxay xilli oo sideed saac waxaan tagay xamar subax axdaad waxaan tagay xarag goordan waa lii qoray waxaan joognay saacada kabacdi waana lasii waday waxaan tagnay ninac ninac waxaan aan joognay muddo oo shan iyo toban maalin ah dabadeed waa sii baxnay waxaana la aaday masar masar waxaan soo joognay muddo oo saddex bilood ah waana lasoo celiyey waxaan nala keenay ninac ama baala kacabsi ee oo midnaba ay ay ka asoolneen oo waxaa ka mid ah taas maalin maalmaha ka mid ah waxaa nala sameeyey waa nala fayliyey magaan oon faylnay oo noo imaaday ninkii oo taliyaan ahay wuxuu na yidhi garka waa mamnuuc ninkii daysta waxaad leeyahay bal xarig eh laakiin shaarbaha waa nin maaragta yani ikhtiyaarkiisa ama iska dayso ama had- eh, eh, ama iska dhaaf askartan ka soo goosatay maamulka hirshabelle ayaa fariin u diray askarta saaxiibadooda ah ee weli ka barbar dagaalamaya shisheeyaha kusoo duulay dalka
ee, dadka macnaha oo iga dambeeya oo meesha jooga waxaan ka codsanayaa inay ay iska soo macnaha ay imaadaan meeshan oo soo muslimaan oo la keeno meeshan aan ugu baaqayaa dadka macnaha iga dambeeya oo riddada ah inay soo muslimaan aan rabaa waxaan ugu baaqayaa inay iska dhaafaan meeshaas meel fiican ma ahan inay iska dhaafaan
horta ilaahaygaada ka kacabso oo maaragta een usoo noqo diinta tataada Ee, sh- ee, shakina ha qabinoo een, ha isdhehin een, ama lagu toogtaa een, ama lagu gowracaa waxaa aaminsiin dad- dadka macnaha adoo askari duul ahay haddaad u tagto sh- shabaab midilaad tahay Hay.
dhowaan ayay ahayd markii askar sidan oo kale lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga hiiraan kuwaas oo ka soo goostay maamulka hirshabelle marar badan ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo bandhigay askarta ka soo goosatay dowladda federaalk iyo maamulada la shaqeeya shisheeyaha warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan xaalado nolol xumo ah ayaa la soo darsay qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed sheekh cali macluul iyo cunteeyre bahsan ayaa ka jirta gudaha xerada dhadhaab oo ku taala gudaha dhulka ay gumaysato dowladda kenya dadka ayaa waxaa laga jartay cuntooyinkii la siin jiray bil weliba iyagoona qayladhaan afka furtay warbaahinta ayaa soo warinaysa inay gaajo daran iyo biyo la-aan soo food saartay dadka ku nool gudaha xerada dhadhaab dadka ayaa waxaa raashin siin jiray hay-adda lagu magacaabo w f b oo ka tirsan waxaa loogu yeero qaramada midoobe qaar ka mid a bulshada ku nool xerada dhadhaab oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyay xaaladda cakiran ee ku haysata gudaha xerada dhadhaaba magacaygu waa jaamac bokur ducaale waxaana ka mid ahay odayaasha xagardheere kaamka xerada qaxoontiga ee dhadhaab walaahi horta niyow maahmaah baa jirta la yidhaahdo tuugsadaa ma xusho dadkani waa dad gacanta lagu hayo laakiin sidii ay ahaan jirtay iyo haddeer sida wax loo wadaa waa wax aad u kala duwan xaqiiqiyan hadday tahay xagga maceeshadda iyo hadday tahay xagga biyaha iyo hadday tahay xagga bahal yaroo la siin jiradoo la odhan jiray baabajukula oo loogu talagalay inay dadku waxyaalaha yaryar ee seerfiska oo qudaarta ay ku gataan sida dadka liitay waayeelada iyo carruuraha iyo waxyaalo noocaasa loogu talagalay dhammaan dhan kastaba aad iyo aad baa loo yareeyey xeryaha qaxoontiga ee, kenya een, bismillahi raxmaan raxiim adeer horta arrintan hay-addu hadda ay ay waddo ee, qaxoontiga horta in badan buu deganaa qaxoon- een, xeryaha ee, qariib saddex iyo soddon sano uu degan yahay Een, dadka hadda qaxoontiga degan ee, waddankan degan ee soomaaliyeed een, noloshoodu aad iyo aad bay cidhiidhi u tahay waxaa weeyaan raashin horta ma jiro wax raashin la yahay ma jiro raashinkii la qaadan jiray boqolkiiba lixdan wuu waa waa la gooyey Een, weliba hay-adda haddana hadalle iyo waxyaale iyo waxbay sii wadaa waa la oomo yahay oo dadku wuu oomo yahay oo oon baa jira matooraa laga cabayey matooradii shidaal la'aan bay noqdeen qaar haamihii baa ka duleeshamay qaar iyagii baa hallaabay marka dadkii horta haweenkii iyo carruurtii iyo maatadii waxaa lala ordayaa caagada lala ordayaa guud ahaan xeryaha qaxoontiga dhib aad iyo aad u badan baa ka jira qaxootigu sidii hore ma aha waa dhaqayoobay in badan baa la hayey laakiin hadda waxaa weeye hoos baa loo dhigay waxoodii iyadoo hoos loo dhigay oo waxoodii meel yar uu taagan yahay haddana qaxooti kale ku soo fakaday qaxootigii boonaa la siiyey in badan baa booradii la siiyey inna waxayba ka darwersataa xeryahay ka darwersataa oo lamaba siinin haddaba marka intii hadda boona lasiyaa laga goynhayaa dadku inuu iscuno miyaa la rabaa marka waxaannu codsanaynaa waa la wada arkaa guri walba mid dawarsanaysaa hor taagan marka intii hadda boona lasiyaa laga goynhayaa wax macquula ma aha indheergaradka soomaaliyeed ayaa marar badan ugu baaqay dadka ku nool xeryaha qaxootiga inay iskaga soo tagaan oo ay tacbadaan iskana daayaan gacmo horsiga
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa